wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan ayaa magaalada burco ka furtay tababar ku saabsan maamulka iyo maareynta tababarka waxaa ka qayb galay maamulada dugsiyada magaalada burco iyadoo ujeedkuu yahay in kor loo qaado aqoonta maamul ee maamulada dugsiyada burco agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada somalilan cabdirasaaq jaamac nuur iyo agaasimaha waxbarashada tooska ah ee wasaaradda waxbarashada somalilan sucaado maxamed cabdi ayaa si wadajira uga warbixiyey muhiimadda tababarkan waxaan isugu nimid shir tababar ah oo loo qabtay labayo afartan maamule barkanoo sida horeba laydinku sheegay daaran in kor loo qaado xirfadda iyo muxuu haye maadaamaaynu soo galay sana dugsiyeed cusub oo muxuuha laba bilood in iskuullada lagu jiray waxaa markaa la go-aamiyey in la siiyo maamulayaasha tababar tababarkan wuxuu runtii wax ka bedeli doonaa xirfadda xirfadda aqooneed iskuulladeena aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya kasoo qaybgalkiinan macnaheedu waxa weeye hal waxbaa ina xidhiidhiya hal waxbaa ina mideeya hal waxbay halkan isugu keen keenay inaynu wada adeegno adeegayaal baynu dhammaanteen wada nahay gudoomiyihii gobolka oo waxbarashada aandeed gaar uga shaqayn baa halkan jooga wasaaradii oo qaybo kala duwanabaa halkan joogta waxaayna midaynaya waxa weeye canugi yar oo reer somalilanna degmadu doono iskuulku doonaba ha jooge aynu horta inteennao dhan u shaqaynaa shaqaalihiisaynu nahay wadatashi joogtaa aqoon isweydaarsi joogtaa iska warhayn joogtaa marka aynu yeelanno ayaynu canugaa si fiican uga adeegi karnaa xigmadda ugu badan ee meesha ku jirtaa waa intaa macnuhu maaha inaanu aqoon hargeysa ka soo waaridnay ama meel kale kasoo waaridnay oo aanu gobolkan keennay wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa wado dadaalo kor loogu qaadayo aqoonta maamulada iskuullada ku yaala magaalada burco si loo horumariyo waxbarashada